afar dhibic shan dad waxaa jira mar walba adiga dantooda khaaska arrintaas inta uga faa'iiday soomaalidu waxay tiraahda waxa mahay max ku baratay macluul ugu dhimatahaa la yidhi dan soomaaliyeed iyo tala soomaaliyeed midna ma ahayne waxay aheeday dad isdhahaaya madaxaad ku naqaysiin xildhibaanaad soo qoraysiin kadibna mataqaanaa waydin doonaayaan dad uun adiga dantooda shaksiga iyo baawir inay ku raadsadaan raba ma ogiyo ummadda soomaaliyeed laba kun iyo labaya tobankii arrintaas go-aan ka gaartay dastuurkeena kumeelgaarkaana ma aqbalaayo mana ogolo hadda madashii hadda wadatashiga loogu magaca darana hadda way sii fashilantayo puntlandna way ka baxday jubbalandna hadda iyo iyo galmudugna iyaguna wayo kii anagu say u hadleen waa maqlayso waxay yidhaahdeen waa ku fashilanay iyaguna yidhaahdeen laakiin si itaal waayay mataqaanaa isaga aamuseena waa muuqata siday u hadlaayeen annaga waa soo guuldaraysanay yidhaahdeen haddi dadkan reer muqdisho iyo gobollada kala duwan oo dhanna meel laga soo dhaweeyo ma jirto magaalada baydhabo markii laga reebo dadka soomaaliyeed dhammaantood arrintaas waa diidan yihiin laakiin hadda waxaad ogtaa madashu toddoba qofooday eheeday toddobadii qofood marka waxaa arrintaas soo jeediyey cumar cabdirashiid uunay eheeday asigana oo madaxweynuhu mataqaanaa oo arrintaasu xil saaray guddoomiyaha baarlamaanku muusan tegin maalintaas ay puntlandka soo baxaysay marka arrintaas waa arrin fashilantoon wiiqanta waayo haddana waxay tahay beesha caalamka ninkii ka joogayo oo wakiilka cusub ahay maykalna adiga waxa waaye si aan asigoon wixi fahmin ayuu arrintaas mataqaanaaho ka mid noqday marka hadda arrintaas hadda soomaaliya inayna ka gedmayn ama aynan qaynuunkeeda kamid ahayn qof kastoo soomaaliya waa ogtahay uma una malaymaayo inay meelay ka shaqeeyaan la arki doono sideeda dawladda daad rabto shuruucda kuu qoranaa dib loogu naqdaa la fiiriyaa wixii suuragalaha laga isticmaalaa marka mar haddii four pointy five laga soo tego laba kun iyo labaya toban haddii soomaaliya waxyaabihii kale oo ay ku heshii kartaa la fiirinayaa laakiin four pointy five hadde waaba laga soo gudbay dastuurkeenuna ma sheegaayo hadda cid kaligeed inta dastuur qorataa ku dhaqmi kartana ma jirto marka waxay soomaaliya ku midneeday ay ku mideysneed ayaa dib loo eegaa wixii ka suuragalana ayaa la isticmaali doonaa insha allahu tacaala maayne four pointy five waa dhimato taas waxaan hubaa inayna soomaaliya midnimadeeda iyo karaamadeeda ayna ku soo casho karin four pointy five lix iyo toban sano in ka badanaa lagu soo jiray arrintaasi waxay meesha ay saldhig u noqotay xagjirnimada amba argagixisada ana gabaaday u naqata qabiilkan oo four afar dhibic shan gabaad oo argagixisada u naqday qabyaaladiina ummadda soomaaliyeed ewelay horu dhibaateysay oo qabiyaaladana dee qabiilkaa bays u ah marka arrintaas waxaan rajaynaynaa in laga waantoobi doono beesha caalamkana haddee soomaaliya iyadu waa taageertahay iyadu sideedaba ummadda soomaaliyeeda go-aanka iskale haddana de puntland haday diiday dadkii soomaaliyeedna meel laga soo dhaweeye la waayo hadde talada in dib loogu naqdo oo dastuurkii loo hogaansamo in lagu qas qasban yahay ayaan u malaynaa